kuray markii uu kulunku weeladeen magaalada xudur maamulka gobolka bokool iyo kan degmada xudur iyo laamaha ammaanka kaasoo dhan ku hadalay amniga guud ee gobolka inta lagu guda jira maalmo hiida iyo weliba ku qeybgalay saraakiisha ciidamadan qalabka sida iyo ciidanka nabad ilaalinta ee itoobiya intii uu soo dareeray shirkihii weliba si gaara diiradda laga saaray xaaladaha amniga gobolka walina laha ku saaray amar inti layna isku kooyi korno goobo ciyaaraha dhaqanka lakadheelow si lan ilaaliya badqabka bulshada sidoo kalena dadweyniga lanka baaqi inay ugu fogaadaan war kastoo khatar kanaga kora amniga waanayo ka shaqeeyana nabada gudoomiyaha degmada xudur ahmad maalin emed oo la hadalay warbaahinta iyo sharaxaad gubiya shirka amniga walyaabo lan ku hadal iyo go-aanadii ha saareen oo kaedin ilaalinta iyo xoojinta amniga bulshada maalmo ciida xarafan dila ku guda jira maadaama inta badan dadka iyo goobo shilkidisan isku kooyana alxamdulilah ilahay ka mahadsan unoo ku duuraana amniga armadu ku duuraana wayna iskooyay heer gobol iyo heer degmo barnaamijyada iskooyay amniga saliid sugaarta warfa farankee ballandhii ani maanaa amnigiisisuga walaagi maanaa caqabadee walaagi oontoe kul walaagala ku hadlay rumahaantii wayba ka dhammaaday horjawi guud ahaan si oo habsame e oo as-afgarod e ani oo isku mabda e ani maanaa wala shaqeey amnigaas guud ahaan rumahaantii shirkaas way shir gudoomiyey ee gudoomiyaha gobolka runtii wayba lasugu geeyey wayba hakugebgalay ciidamada oo nabad ilaalinta etoobiya saraakiisha ku hiirgaleen dhammaan walaayiba amni kusay arrimodaas wala ku hadlay runtii ilaahay ka mahadsan waynu ku hadlay maanaa sida ciyaaraha oo maanaa dadka kan kasafaysa iidoob la deera yani maanaa ciyaar hambaha ciyaarnaysa kooye barnaamijyadaas wala ku hadlay ciyaaro ciyaarba haytay marka roobinka haytay in la zuuliya haytay in la reeba haytay diintay uga golayna hatan wayba hoosgareey ani amni humuba meeli ka jirta saas dartiya wayba la mamnuucay anigu waa ciyaaran hooyow meel oo maanaa tuugsi aan jarn ciidamada amniga way amarla ka siiyey callankii maanaa tuugsigaas masahayna ciyaaradaas meelkasuuga la araga ani maanaa tallaabo qaadan ciidamada amniga dhammaantiyo arrintaas awaamirka ka siiyey awaamir siilenka talagaleen leenqaadii arrintaas way baan ku digaana shacabka ani beladii baadii ani war mukarleer oo leenka dhawaana sideed maalmood oo maanaa ciidata ninka dhagu korno magaalada gudaaje iyo rintoonamahaje arrintaasay waa saas awaamirta lingaade saasana awaamirta la kabiye may kale awaamir la kabiyey ani oo habado weerow oo bilaa macnada liiridow arbay wal ku hadali doomay baa la iska burdayna allankii habad bilaa macnan hide ani maanaa suun tallaabada ku qaadaw la araga dembiileey ay arrintaas dhiinay unku digaan dhalinyarada oo mana habadda intidan jeega unku digaan arrintiye madaadiina maragasi doona manaha qaadan isin iyo goorta isikada isin dembiilan kanagatan habadda dowladdan khasaarideen ayoo ninka talagari lidde saasa la leeyi saasa la iska burday barnaamijyada oo maanaa lagu hadlaya ku madata ani maanaa guud ahaan looga shaqeeyey insha allahu arrintaas guulaysaan ilaahay oo beera horeynan guulaysani unoo mahadnaqaan ciidamada dhammaantiyo buluuska iyo dhibsgud oo guda ka shaqeeyo militariga oo maanaa banaanada jara lamada ciidamada etoobiya soomaaliya mahadweynaha sii jeediyaan si maanaa deegaamada amnigeen ku shaqeysan umahanta arrintaas mahadmarnaga jeedini waybalana ciidda ilaahay nabad niigeysi yallana insha allahu wayba barnaamijyadaas guud ahaan in sheegana dadka reer hudur nawaarija ka nool ani maanaa amni ati magaalada lakuwada shaqeey doona insha allahu waana lawalow farhadkiidow ciyaarshayda iidow gurigeyka iidow qaabkaas in sheegana dadka ani walaay humaan eh ilaahay kumagangami walaay humaan eh laargoon la shaqeeyey ciidamada amniga la shaqeeyey laakiin wargeli walaay sanqada galan amnigumaba kooytadaleey aan lemeyn doron adeenkee doronta dadka dhammaantoon doronta ana iskaa leedana ku shacbe oo isku dadareerow oaaaaaaaaaaalka magaalada kiidohayta magaalada roogdan amnihumo aysanka koynay la shaqeeya ciidamada amniga la shaqeeya arrintaasayka horgeliyaan shacabka dhammaantay meelguruugan
go-aankan hakuba ilaamo amniga ee gobolka bakool iyo kan degmada xudur iyo weliba wasakooyo xilla geegiyata maalinta koowaada ciidul carafa go-aanadan iyo weliba lanka guulaya ilaalinta badqabka bulshada ku noola deegaanadaasiya